gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaadid oo ahna kusimaha gudoomiyaha degmada cabdixakiin maxamed cali shilin iyo xogaha dowladda hoose degmada iyo maamulka qabiisa kala duwan culmowdiinka degmada bulshada degmada cadaadid ayaa ka qayb galay salaad roobdoon aheed oo lagu alabaryayey gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaadid cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa bulshada raacdaad ugu baaqay inay tacafiyaan oo ay ilaahay ka baryeen inuu luma darqay qaba siiyo ayna la shaqeeyeen laamaha amniga sidoo kale gudoomiyaha ayaa hadalkiisa ku daray in bulshada degmada cadaadid ay joojiyaan jarista dhirta iyadoo faa'iido badan la deegaanka isxafinaa la rabaa annaga laftigeenna ka maamul ahaan waxaan rabnaa qof walba oo halkan yimid wuxuu uu dhibsaday inuu naga cafiyo insha allah oo mudankiisa ahayn culummada dhammaanteed cafisaan ka dalbaynaa qof kasta oo aan wax naga dhibsadana cafisaan weydiisanaynaa ilaahay subxaanah watacaalana cafisaan weydiisanaynaa ilaahu adiga ayaa cafis badanaa ilaahuna cafi intaas kabacdi waxaan rabaa inaan idhaahdo culummada iyo ardayda iyo macalimiinta iyo haweenka waa mahadsantihiin sida aad ilaahay u barideen oo u ajiibteen inaad barxaddan isugu timaado waxaan rabnaa si guud in aad u garab istaagtaan arrimaha ijtimaaciga culummadu waxyaalaha ay ka hadleen oo munkaraadka waa la dagaalamaynaa adinkana waxaan rabnaa qofkii lagu soo qabto daroogo qofkii lagu soo qabto wax qaldan qofkii lagu soo qabto amni darro inaadnan ka shafeeco qaadin oodnan noogu imaan culummada iyo odayaasha iyo ganacsatada dhammaantood saasaan ka rabnaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xibnaha golaha deegaanka iyo shaqaalaha degmada oo nala joogo ilaa xalay roobdoonta ka shaqaynayey waxaan rabaa intaas kabacdi inaan xuso arrin muhiim ah oo ku saabsan arrinta geeda jaridda iyo xaalufinta dhulka oo xataa roobka cilmi baaris ahaan saamayn ku leh roobka ilaahay baa haysta laakiin waxyaale cilmiga lagu ogaada jira inay saamayn roobka ku leeyihiin marka waxaan rabnaa dadka dhirta jaraya inaan halkan digniin ka siino dadka dhirta jaraya ayagaa naftooda ku cadowa xoolahay cadow ku yihiin muslimiintao dhan ay cadow ku yihiin dhulkay cadow ku yihiin quraanyada iyo makhluuqa ilaahay o dhan ay cadow ku yihiin adinkuna waxaan rabnaa inaad naga aqbashaan oo soo sheegtaan oo aadnan soo furin ciidamada amniga waxaan faraynaa dadka xaalufinta dhirta ku mashquulsan oo geedaha qoyan soo goynaya inay tallaabo ka qaadaan isku soo baxan iyo salaadan roobdoonteeda ayaa lagu qabtay degmada cadaado iyadoona ka soo qayb gelin qaybaha ka duwana bulshada reer cadaado